wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya marowe qadiije maxamed almaqsuubi ayaa ka warbixisay ansixinta guddiga xuquuqul insaanka in ay muujinayso sida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ugu hiiliyeen danta dalka iyo shacabka soomaaliyeed wasiir qadiijo ayaa xustay in tallaabadan ay sidoo kale fariin cad u dirayso beesha caalamka taas oo muujinaysa in soomaaliya ay si dhab ah uga go-an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta cadaaladda bulshada waa tan iyadoo ka dhawaajinaysa ahamiyadda ansixinta u leedahay soomaaliya alxamdulilah guddigan si hufnaan iyo ay ku soo baxeen arrimahaas ay ku soo baxeen si oo sharcigii dastuurka dhigaayo marka alxamdulilah maatan meesha soo gaarna waxaa rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo guddoomiyaha baarlamaanka xogeenadiisa iyo xildhibaanada sharafta leh iyo guddiga xuquuqul insaanka mas-uulka ugu ah sida aad iyo aad ay noola shaqeeyeen tiimka waa ugu mahadcelinaa maanta waxay soo muujiyeen soomaaliya taariikh inay geliyaan soomaaliya maanta adduunka dhanna nalaga sugaaye maanta la sugaya baarlamaanka soomaaliya waxay ka qaban doonaan maantana ay muujiyeen ummadda soomaaliyeed inay isku xidhan yihiin wax fiicanna laga qabtay marka taas guul dii ilaa aaaaantii riboortka socday oo qori jirin dad oo loo xil saaray human right councilka laga soo saaray ee soomaaliya siday rabeen riboortay ugu qori jireen wax jira iyo wax jirin ay ku xukumayn jireen koo iyo toban cisho taasay soomaaliya aqbali weysay wax laga qoraayo iyo qaabka loo qoraayo sidaas oogeed guddigan xuquuqa lisaanka markaa dhisnay noo fududaatay inaan u doodno soomaaliya ee waxayd isku filan tahay horena loogu dhadhacsiin jiray loogu dhadhacsiin jiray soomaaliya iskuma filno soomaaliyan wax ma qabsan karto ummaddii caalamkii o dhan waxaa muujina waxay tahay soomaaliya inay isku filan tahay wax qabsan karto maantana guushaas aan ku soo gaarnay alxamdulilah jeneef taas waxay taariikh dadka soomaaliya iyo ummadda adduunka tusi karno dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed inay isku filin waxna qabsan karaan wasiir khadiijo ayaa dhowaan ka hor sheegtay shir looga hadlayay arrimaha xuquuqul insaanka kaas oo ay qayb ka ahaayeen wadamo badan oo dunida daafaheeda kala duwan in soomaaliya ay muhiim u tahay in la ansixiyo guddiga xuquuqul insaanka taa beddelkeedna golaha shacabka soomaaliya ayaa shala si dhab ah u ansixiyey guddiga xuquuqul insaanka soomaaliya